alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati zumar ayaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba iyo soddon ee min suurati zumar allah wuxuu yidhi faman adlamu miman kadaba cala allahi wakadaba bisidqi id jaa'ah alaysa fii jahannama mahwan lilkaafiriin faman adlamu yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badani ma jirtee istifhaam bimacna nafyi miman kadaba cala allah mid ilaahay ku been abuurtay oo been ka sheegay wakadaba bisidqi wa kadaba beeniyey bisidqi runtana beeniyey oo xaqiina beeniyey id jaa'ahu goortu xaqu u yimina xaqa beeniyey cid ka dulmi badani ma jirto su'aashu waxay u dhacaysaa diid may u dhacaysaa laa axada adlamu miman kadaba cala allaahi wa kadaba bisidqi id jaa'ah ayaa macnuhu dhacaya alaysa fii jahannama mahwan lilkaafiriin alaysa fii jahannama jahannama miyaanu ku sugnayn mahwan hoy miyaanu ku sugnayn hoygaasoo lilkaafiriina gaalada u sugnaaday waaladii jaaa bisidqi wa saddaqa bih allah wuxuu uhi waaladii kii jaaa yimi bisidqi runta la yimi oo xaqa la yimi wa saddaqa bihi xaqana rumeeyey ulaa'ika kuwa sifada la soo sheegay lihum almuttaquun waa kuwa ilaahay ka baqanaya lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim lahum iyaga waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan ayaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ayuu ugu sugnaaday dalika jazaa'u almuxsiniin daalika madkuurka la soo sheegay oo ah inay waxay doonaan helayaan oo rabbi agtiisa ka helayaan oo jannaad iyo raalli ahaanshaba ay helayaan jazaa'u almuxsiniin kuwa samafalaya abaalmarintooda lagu abaalmarinayo weeye liyukafira allaahu canhum aswa'a aladii camiluu ay axsanuu waa samafaleen muxsiniintu waxay u samafaleen liyukafira allaahu siuu ilaahay uga baabbi'iyo canhum iyaga xaggooda siuu uga baabbi'iyo uga tirtiro aswa'a aladii camiluu ama saddaquu way rumeeyeen xaqa liyukafira allaahu siuu ilaahay uga masaxo uga baabbi'iyo ama uga tirtiro canhum iyaga xaggooda aswa'a aladii kii waxa ugu xun camiluu ay camiluuha ay sameeyeen waxay sameeyeen kii ugu xumaa siuu ilaahay uga masaxo wayajziyahum iyo suu uga abaalmariyo ajrahum ajarkooda ugu abaalmariyo biaxsani aladii kaanuu yacmaluun kii ay ahaayeen qaar sameeya ka ugu sii wanaagga badan suu ugu ajar siiyo ugu abaalmariyo culammada qaar waxay leeyihiin aswa iyo axsan labada midnaba tafdiil hadda loogama jeedee ismu tafdiili hunaa laysa calaa baabih oo waxaa loo jeedaa bimacnaa sayi iyo bimacnaa xasan ayaa loo jeedaa ee ka ugu xun keliyaa laga masaxayaa laga baabbi'inayaayoo sayi'ii baa loo baaqi yeelayaa macnuhu ma ah bay yidhaahdeen axsankaa laga abaalmarinayaayoo xasankana waa laga tegayaa macnuhu ma ah bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen dhib ma leh in ismu tafdiilka sideeda loo daayo waayo waxaa laga tilmaamayaa aswa aladii camiluu dunuubtoo dhan baa looga jeedaa kuwooda yaryar ee sakhaa'irta ah iyo kuwooda waaweyn mid walba aswa ay soo gelaysaa iyagu ha sii kala darnaadaan oo ha sii kala xumaadaan ee dhammaantood marka mubaaxaadka loo eego iyo makruuhaadka marka loo eego waxay noqonayaan aswa ayay noqonayaan axsankana waxaa laga tilmaamayaa xasanaadkao dhan baa looga jeedaa jamiiculxasanaat baa loo jeedaa hadday xasanaadka yaryar tahay iyo hadday xasanaadka waaweyn tahay mid walba mubaaxaadkuna waxaa laga tilmaamayaa inay xasan yihiin ayaa markaa laga tilmaamaya waxaa laga sawaabinaya laga ajar siinayaana waxay noqonayaan waxyaalaha qurubaadkaee xasanaadkaa bay noqonayaane mubaaxaadka maaha allah wuxuu inoo sheegaya cidda ilaahay ku been abuurataa cid ka dulmi badani inayna jirin yacnii dulmiga ugu weynaanshaha badani waa maxay waa si badrheedha oo ula kaca in rabbi loogu been abuurto ama markaa xaqii oo la garanayo in la beeniyo weeye waxaa laga qaataa labada mid walba inay gaalnimo taa laga qaataa haddii xaqii la beeniyo waa gaalnimo xaqii oo la garanayaa la beeniyey gaalnimay noqonaysa allah in lagu been abuurto ogaan loogu been abuurtaana waxay noqonaysaa iyadoo loola kacay oo lagu talagalay yacnii loo badrheedhay waxay noqonaysaa gaalnimo waayo acdamu dulmi wuxuu noqonayaa gaalnimada dulmigina wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood dulmi uu addoonku naftiisa dulminaayo oo ay soo gelayso macaasida uu la imanayo iyo dulmi uu addoommada dulminaayo oo tacaddi iyo markaa dulmi ku samaynaayo iyo dulmi cibaadada ilaahay uu kula imanayo oo gaalnimo ah ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weynaansha badan weeye waalkaafiruuna hum addaalimuun gaaladu yagaa daalimiin ah marka dulmiga ugu weyni wuxuu noqonayaa gaalnimu noqonaya saas aawadeed labada noocba inay gaalnimo yihiin baa laga qaadanaya haddii allah lagu been abuurto been laga sheego loona badheedhayna si ogaana oo markaa badheedhana loogu been abuurtaa waa gaalnimo waxaa soo gelaysa been abuurka ilaahay lagu been abuuranaayo waxaan ilaahay u habboonayn in ilaahay loo nisbeeyo sida gaalada ilaahay u nisbeeyey ubadka sida in shariig ilaahay loo nisbeeyo oo gaalada qaarkood ay u nisbeeyeen in markaa shuraka u leeyahay oo cibaadadii cid kale ay la siinayaan yacni waxay ka mid tahay been abuurka allah lagu been abuuranaya ka mid tahy waxaa ka mida sifooyin nuqsaan ah ama tashbiih ah in ilaahay loo nisbeeyo oo la yidhaha khalqiguu shabbahaa ama markaa waxa weeye ashyaa nuqsaana markaa loo nisbeeyo sida yuhuudda qaarkood inay yidhaahdeen ilaahay waa daalay iyo wax la mida dabeedna marka waxaa weeye uma astaraaxa yowma asabti kullu daalika waxay gelaysaa kadib cala allah waxaa soo gelaya beenta ilaahay lagu been abuuranayo beenta laga sheegaayo waxaanu ilaahay ka warramay in layahay waa ka warramay waxaanu ilaahay xalaalaynee xaaraantinimeeye in lahay waa xalaaleeyey wuxuu ilaahay xalaaleeyey in lahay waa xaaraantinimeeye ilaahay waxay noqonaysaa kullu daalik sharcigiisa lagu been abuuraya xalaasha iyo xaaraanta khabarradiisa iyo wararka uu sheegay lagu been abuuraya sifaadkiisa lagu been abuurayo waxaan laa'iq ahayn lagu sifeeya waxaanu ilaahay isku sifayn haddii lagu sifeeyo oo marka waxa weeye nuqsaan iyo tashbiih iyo wax la mida koobsanaya iyo ashyaada la midka ah waxay gelaysaa tusaalayaanun baynu sheegnayo kullu daalika waa kadib cala allah waa been ilaahay lagu been abuurtay xaqii oo la garanayo haddii la beeniyena waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysa saas aawadeed baa aayadda waxaa lagu khatimay alaysa fii jahannama mahwan lilkaafiriin marka inay kufri taha laynoo sheegayaa oo laynoogu tilmaamaya wuxuu kaloo allah inoo sheegay kii xaqa la yimi iyo kii rumeeyeyba inay muttaqiintii markaa yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan waladii jaa'a bisidqi waxaa loo jeedaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam baa loo jeedaa culammada qaarna waaba cammimeenoo waxay yidhahaan waladii jaa'a bisidqi waxaa loo jeedaa annebiyuun nebiyadoo dhan baa loo jeedaa wa saddaqa bihina waxaa loo jeedaa mu'miniinta rumeeyaa loo jeedaa marka ka xaqa la yimi iyo cidda rumaysayba waa muttaqiin weeye bacdii culammada ka mid waxay ku fasireen labada markaa mid walba inay markaa waxay yidhaahdaan kii xaqa la yimi haddana xaqii rumeeyey waxaa soo gelaya markaa nebiyadii iyo ciddii nebiyada raacdayba ayaa markaa soo gelaysay waa muttaqiintii weeye culamada qaar way kala qaadeenoo waladii jaa'a bisidqi waxay yidhaahdeen waa nebiyada wa saddaqa bihina waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen nebiyada cidda rumaysa ee mu'miniinta ah baa loo jeedaa oo waxay ka dhigan tahay waaladii saddaqa bihi ulaa'ika hum almuttaquun amaa tafsiirka ku fasiraya waaladii jaa'a bisidqi nebiga calayhi asalaatu wassalaam wa saddaqa bihina ku fasiraya abubakar in looga jeedo waxay u jeedaan min baabi tamsiil ee cidda markaa rumaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar oo keliya ma aha cidda nebiga rumaysay abubakar oo keliya ma ahee tusaalayn bay uga jeedaan ee inay ku koobayaan ugama dan lahaa waa min baabi tamsiil laa min baabi alxasr markay leeyihiin abubakar waa min baabi tamsiil laa min baabi alxasr yacni tusaalayn nooceed weeye laakiin koobis lagu koobaayo ma aho koobis loogama jeedo koobis loogama jeedo haddii la yidhaahdo ee alladii markaa siiqadu waa mufrad siiqadiisu waa mufrad damaa'irta loo celinayana mufrad baa laga dhigay jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi haddana markii dambe waa la jamciyey ulaa'ika hum almuttaquun say isu waafaqaysaa inay markaa mufrad laga cabbiray markii hore lagu sheegay mufrad siiqa mufrad loo sheegay oo markaa mid ahaan loo sheegay markii dambena la cammimayoo jamacnimo loo sheegay mufradnimada iyo jamacnimadu say isu waafaqaysa ahlucilmigu waxay yidhahdeen alladii waxay ka mid tahay min siiqi alcumuum cumuumkiisuna wuxuu noqonayaa bixasabi silati marka maadaamuu markaa caam yahay mar waxaa damiirka loogu celiyaa biictibaari lafdihi baa loo ifraadiyaa mufrad looga dhigaa waayo lafdigaa mufrada marna xagga macnaha iyadoo laga eegayaa loo jamciyaa waayo cumuum buu faa'iidaynayaa saasaa markaa loo jamciyaa marka damaa'irta markaa mar mufrad waxaa loogu celinayaa biictibaari lafdih lafdigiisa iyadoo laga eegayo waayo lafdigiisu waa mufrad waxaana marna loo jamciyaa damaa'irta loo celinaayo biictibaari macnaah xagga macnihiisa iyadoo laga eegaayo waayo macnihiisu cumuum buu faa'iidaynaya waa jamc mawaadic markaa qur'aanka ka midayna saasoo kale ugu timi sida aayadda allah uu yidhi مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون markii hore waxaa la sheegay yani kamahali aladii istawqada naaran damiirka loo celinayana waxaa laga dhigay mufrad falamaa adaa'at maa xawlahu mufrad baa haddana laga dhigay oo damiirka haadu wuxuu noqonayaa alladiiguu noqonaya haddana markii dambe waa la jamciye damaa'irta loo celinayo dahab allaahu binuurihim watarakahum fii dulumaatin laa yubsiruun summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun marka waxay ku dhisan tahay labadaas markaas siyood weeye oo midna waa biictibaari lafdi midna waa biictibaari almacna mawaadic kaleoo la midina waa jiraan sida aayadda allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaasi walaa yu'minu billahi walyowmi alaakhir aakhirka aayadda waxaa ku sugnayd laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu marka damaa'irtii markii dambe waxaa loogu celiyey si jamaacnimaa baa loogu celiyey markii horena waxaa loogu celinaya cala sabiili ifraad yunfiqu maalahu ri'aa'a annaasi walaa yu'minu billahi walyowmi alaakhir famahaluhu kamahali safwaanin calayhi turaabun ila aakhirih wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa cidda xaqa la timi iyo cidda xaqa rumaysayba inay muttaqiin yihiin wuxuuna ilaahay inoo sheegayaa inay ilaahay agtiisa ku lahaadeen oo ugu sugnaaday wax allo waxay doonaan rabbi agtiisa inay ku helayaan lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim waxaa ugu sugnaaday waxay doonaan baa u sugnaaday rabbi agtiisuu ugu sugnaaday bimacnaa jannaad iyo raalli ahaansho iyo wax allo waxay jannada gudaheeda ku doonaan bay helayaan jannadana waxaa loogu diyaariyey waxaan ilina arag dhegina aynay maqal qalbi bini aadamna aan ku soo dhacayn sida xadiisulqudsiga saxiixaynkuba sheegaayo acdadtu lcibaadi asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar siduu nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay ka soo wariyey marka waxallo waxay markaa doonaan bay jannada gudaheeda ku helayaan cinda rabbihimna waxaa loo jeedaa jannada gudaheeda aayado kalena waxaa ku soo arooray lahum maa yashaa'uuna fiiha iyo lahum fiiha maa yashaa'uun waxaa ugu sugnaaday jannada gudaheeda waxay doonaan marka fiiha waxay sheegaysaa damiirka haaduu u noqonayaa jannaduu u noqonaya marka lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim iyo lahum maa yashaa'uuna fiiha iyo aayadda kale ee sheegaysa lahum fiiha maa yashaa'uun ee fiihaada hormarinaysa midna fiihaaday dambaysiinaysaa midna fiihaaday hormarinaysa oo ay dhexda gelinaysa marka fiiha wuxuu noqonayaa damiirka haaduu jannaduu u noqonaya jannada gudaheeda waxaa ugu sugnaaday waxay doonaan cinda rabbihimna waxaa loo jeedaa jannadaa loo jeedaa wax kastay doonaan waa ku helayaan jannadaa gudaheeda wax kastoo lagu raaxaysto oo ay doonaan jannada gudaheeda ka waayi maayaane waa ku helayaan aayaddanoo kale waxa doonay inay deliishadaan dadka markaa doonaya awliyada inay baryaan ama saalixiinta dhimatay inay baryaan dadka doonaya ayaa aayaddanoo kale way deliishadaan oo waxay u deliishadeen maadaama ilaahay uu yidhi waxay doonaan bay leeyihiin oo helayaan waxa ay doonaan baan wax ka weydiisanaynaa laakiin arrinkaa ay sheegeen waa arrin markaa baatil ah in la yidhahdo annagoo adduunyada joognaa ayaannu baryaynaa oo tuugaynaa oo awliyada u yeedhanaynaa sheikh hebelow weli hebelow noo gargaar waxanna sii mid bannaan maaha waayo allah isaga amray in isaga la baryo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum waanuu inoo diiday cid kale markaa in la baryo falaa tadcuu maca allaahi axada waxaa laynoo diiday ashyaadaa marka waxa weeye dadkaa dhintay in la baryo waa laynoo diiday waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum waaladiinana waa siiqatu cumuum kuwa ilaahay sokadii baryaysaan ma hananayaan xuubka laftimireedka ku wareegsan qadar la'aag ma mulkinayaanoo ma hananayaan in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum haddaa baridaan ducadiinna iyo baryadiinna maqli maayaan walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday maqli lahaayeenna idinkamay ajiibeen oo idinmay aqbaleen hadday maqli lahaayeenna idinkamay ajiibeen oo may aqbaleen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana waxay ka kufrinayaan shirkigiinna ayay markaa dafirayaan oo markaa ka kufrinayaan waa idinku beeninayaan yacnii annagana may caabudayn bay odhanayaan waman adallu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim ghaafiluun waida xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu biciibaadatihim kaafiriin cid ka baadi badin ma jirtaa ilaahay yidhi waman adallu yaa ka baadi badan ay laa axada adal cid ka baadi badani ma jirto minman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamah mid baryaya ilaahay sokadii midaan markaa ajiiban ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo man laa yastajiibu lahu man waa ism mawsuul waxaanu faa'idaynaya cumuum buu faa'idaynaya weliba markaa waxay culammada carabiyadu sheegaan in manta loo isticmaalo lilcaaqil yacnii cidda markaa waxa weeye caqliga le markaa in loo isticmaalo marka in jamaadaad iyo dhagxan iyo dhir iyo markaa wax la mida looga jeedo oo ay ku gaar tahay yacni markaa kuma tusinayso aayaddu waayo man waxay faa'iidaynaysay cumuum iyadoo faa'iidaynaysa haddana caaqilkay markaa asal u ahayd iyadoo khayrulcaaqilkuna soo gelaayo marka la cammimayo calaa sabiili tabac u soo gelaayo oo marbaa caaqilkale haalib yeelaa marka in laha caaqilkii baa laga saarayaa ma suuragal aha man laa yastajiibu lahu ayan kaan baa soo gelaya waxaa soo gelaya yacni mid kastaa soo gelaya insi ha noqdo ama jinni ha noqdo ama markaa waxa wax kale ha noqdo cid kastoo ilaahay ka soo hadhay waa soo gelaysa marka acdamu dalaal inay tahay baaditii ugu weynayd ayaa laynagu sheegay waa midda kale aayaddan lafteeda markaynu ka jawaabayno waxaa la odhanayaa lama odhan lahum maa yashaa'uuna fi dunya miyaa la yidhi maya lama odhana waxa lay lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim cindanaa lama odhan innaga agteenna bay waxay doonaan ku helayaan lama odhan lahum maa yashaa'uuna fiiha aayadda kalena waxay sheegaysaa jannada gudaheeday ku leeyihiin waxay markaa doonaan aayadda kale waxay sheegaysaa lahum fiiha maa yashaa'uun markaa sidaas aawadeed waxaad arkaysaa aayaadkii in lagu qayday fiiha ama cinda rabbihim lagu qayday marka adduunyaday ku helayaan lama odhanoo fi dunyaa ayay waxay doonaan ku helayaan lama odhan saas aawadeed baa markaa laynoo sheegay haddii markaa cidda jannada gashay cid ka mida ay codsato inay adduunyada ku soo noqoto inaan laga yeelin sida axaadiista ku soo aroortay shuhaadada ayuu ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa waxaad doontaan waa helaysaan tamaniya waxaad doontaan markaasay waxay tamaniyayaan adduunyada in lagu soo celiyo oo mar labaad dabeedna ay soo jihaadaan oo haddana jihaadka lagu soo dilo ilaahay taa kama yeelo marka tamannigoodu waxay tamanniyaan waxay ku leeyihiin jannada gudaheeda laakiin ma aha markaa adduunyada markaa in lagu soo celinayo ama adduunyada ay ku helayaan sidaa looga diiday xadiiskaasiba sheegaayo inaan laga yeelin adduunyada inay ku soo noqdaan oo dib u soo jihaadaan oo camalkii u soo kororsadaan ayaa adduunyadu inay wax ka qabtaanna markaa aan looga yeelin adduunyada inay ku laabtaan saasaa loogu diiday marka waxa weeye aayadda wax daliili uguma jiro qolada markaa waxa wayaan yani khuraafada ah ee waxyaalahaas u doodaya wax xuji uguma jiro wax daliil uguma jiro dalika jazaau almuxsiniin kaa la soo sheegay waa kuwa samafalaya abaalmarintoodii weeye abaalmarintii lagu abaalmarinaayey weeye inay jannaadkaa gelayaan wax alla waxay doonaanna ku helayaan waxay u samafaleenoo wanaagga ula yimaadeen siuu ilaahay uga masaxo uga baabi'iyo dembiyadoodii uga masaxo uga baabi'iyo waxallo wixii dembi ay la yimaadeen buu ka baabi'inayaa ka tirtirayaa uu ka dhaafayaa markaasaan wax dembigi ku baaqi noqonay iyo siuu ilaahay uga ajar siiyo oo markaa uga abaalmariyo ajar wanaagsan camalkii wanaagsanaa ay la yimaadeen sida markaaynu laqbaynaynaba aynu sheegnay culammada qaarkood waxay yidhahdeen ismu tafdiili hunaa laysa calaa baabihi bay yidhahdeen marka waxay u fasireen aswa'a aladii camiluu ay sayi'a aladii camiluu ay aladii camiluu wixii ay sameeyeen kiisii xumaa ayuu ilaahay ka masaxaya ka baabi'inaya siuu ilaahay uga baabi'iyo uga tirtiro aswa'a aladii camiluu ay sayi'a aladii camiluuh kii ay sameeyeen noociisii xumaa marka noocaa xumaa waxaa soo gelaya yacni markaa dunuubtii oo dhan kuwii yaryaraa iyo kuwii waaweynaaba wayajziyahum ajrahum biaxsani aladii kaanuu yacmaluun ay bixasani aladii kaanuu yacmaluun yacnii kay ahaayeen qaar sameeye kiisa wanaagsan ka ugu wanaagga badani markaa ma aha keliya in laga abaalmarinayo oo waxay culamada qaar u fahmeen haddii la yahay waxay sameeyeen ka ugu wanaagga badan dee xasanaadkoodii ugu fadliga badnaa in laga abaalmarinayaa loo qaadan karaa oo xasanaadkii laga fadliga badnaa aan laga abaalmarinayn dee macnahana looma jeedo xasanaadkoodoo dhan waa laga ajarsiinaya waa laga abaalmarinaya xasanaadkoodii wax laga tegayoo laga luminayaana ma jiro ee dhammaan xasanaadkoodii waxay noqonayaan qaar laga abaal marinayo ayay noqonayaan allah wuxuu yidhi ina allaha laa yadlimu mihqaala daratin wa in taku xasanatan yudaacifha wa yu'ti min ladunhu ajran cadiima ilaahay ma dulminayo qudhaanjo in la miisaana ma dulminayo wa in taku xasanatan yudaacifha hadday tahay wuxuu markaa ruuxu la yimi xasana hadday tahay walow xasano yarba ha noqotee ilaahay waa u labanlaabaya wa yu'ti min ladunhu ajran cadiima xasanaadkoodii wax laga tegayaa ma jire dhammaan xasanaadkay la yimaadeen waa laga abaalmarinaya qisadii luqmaan waa tii ku soo aroortay inuu markaa yidhi luqmaan yaa bunaya innaha in takun mihqaala xabbatin min khardalin fatakun fii sakhratin aw fi samaawaati aw fi alardi ya'ti biha allah yacnii hadday tahay xasanadu xabbad yar oo khardala wax la miisaana khardalku waa ininya aad u yaryar ininya aad u yaryar weeye dadka qaarkood waxay yidhaahdaan inin yar oo sagaray xuuray ah yacnii khardalka ininyaha la yidhaahdo xabbad la miisaana hadday xasanadaasi la eg tahay xabbad yar oo sagara xuuraya hadday la eg tahay waa inin aad u yar unbaa loo jeedaa oo ay markaa dhagax gudihii ay ku sugan tahay ama cirarka gudahooda ay ku sugan tahay ama dhulka gudihiisa ay ku sugan tahay ilaahay waa keenayaa oo ruuxii waa ka abaalmarinaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen acmaasha dadku ay la yimaadaan waxay u qaybsamaan saddex qaybood axsan iyo aswa iyo laa axsan walaa aswa nooc waxaa la yidhahdaa waa axsan oo waa xasanaadka dhammaantood iyagu ha sii kala wanaagsanaadaanbe waxay wadagelayaan marka hore axsan axsankii baa marka dambena sii kala wanaag badanaya iyo nooc kaloo aswa la yidhaahdo waa dunuubtoo dhan hadday yihiin kuwooda yaryar iyo hadday yihiin kuwooda waaweyn marka leeyahay qaarkood baa sii xun dee iyaga nisbadooda marka laysu eegay aswa sii kala noqonayaan laakiin kulligood marka loo eego makruuhaadka iyo loo eego waxay u noqonayaan aswa ayaa xataa sakhaa'irtii soo gelaysa nooc kalena waa nooc labada midnaba aan ahayn oo waxa weeye noocyadii mubaaxaadka iyo ashyaadaasaa soo geliye iyo waxyaalihii khilaafulawlaha ahaa iyo ashyaadaasaa soo geliye marka ashyaada noocaasoo kale ah iyaga markaa lagama abaalmarinayo bimacnaa lagama ajar siinayo ama laguma ciqaabaayo haddii mubaaxaadkii loo adeegsanayo taaca loo adeegsanayo niyadiina loola yimaado xaalka noocaasa dee mubaaxnimadii wuu ka baxay xaggii noocaas sii wanaagsan buu gelaya marka culammadu waxay yidhaahdaan mubaaxaadku waxay ka mid yihiin nooca xasanka waatuu saaxibu lmaraaqi odhanaya maa rabbuna lam yanha canhu xasanu wahayruhu alqabiixu waalmustahjanu waxaan rabbigeen reebin xasan baa la yidhahdaa idan mubaaxu waa xasan haddana laa sawaaba fi lmubaax laakiin marka taacada loo adeegsanaayo oo markaa looga jeedo daacadii aad ugu xoogaysatid dee xaalka noocaasi wuxuu noqday qaybtii xasanaadka inuu geliyo waman nawaa biaklihi alquwa litaacati illahi falahu maa nawaa ibnu raslaan waa ka odhanaya kii markaa u niyeeya cunistiisa uu wax cunayo inuu taacada ilaahay yacnii xoog iyo tamar ugu helo falahu maa nawaa waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyaa u sugnaatay wuxuu niyeeyaa u sugnaatay marka waxaa laynoo sheegayaa in markaa dunuubtoodiina laga masaxayo oo laga baabi'inayo xasanaadkoodana laga jazaynayo laga abaalmarinayo allah wuxuu yidhi faman alamu yaa ka dulmi badan ay la axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirtee dulmigii kii ugu weynaa oo gaalnimada ahaa buu la yimiye minman kadaba cala allah mid allah ku been abuurtay wa kadaba beeniyeyna bisidqi runtana beeniyey oo xaqa beeniyey id jaa'ahu goortuu xaqu u yimi xaqiina beeniyey cid ka dulmi badani ma jirto kadaba iyo kadaba beentu markay isaga ka dhacayso waxaa la yidhahdaa shakhsiga markay ka dhacayso beentu kadaba oo daalka lama shido markuu cid been u nisbaynayo ama been ku xukumayo ama uu leeyahay waa beentaana waa kadaba weeye waxaa la mida sadaqa iyo saddaqa sadaqa isagaa run sheegay weeye saddaqana waa rumeeye oo cid buu run ku xukumay ama run u nisbeeyey ama uu yidhi waa runtaa oo u rumeeyey waxaa la mida kafara iyo kafara waxaa la mida fasaqa iyo fasaqa marka la shedo yacani waxaa laga tilmaamaya aslulficli buu cid u nisbaynayaa kufrigii buu cid u nisbeeyey laakiin kafara haddii la yidhahdaan la shadin waxay noqonaysaa kufrigu isagu ka dhacay wahaakada alaysa fii jahannama miyaanu ku sugnayn jahannama gudaheeda mahwan hoy hoygaasoo lilkaafiriina gaalada u sugnaaday ama lilkaafiriina gaalada u hoy ah waaladii jaa'a bisidqi wasaddaqa bih waaladii kii jaa'a bisidqi la yimi runta la yimi oo xaqa la yimi waa nebiyada weeyaane wa saddaqa bihi ay waaladii saddaqa bihi iyo kii rumeeyey xaqa waa nooca ciddii rumaysoo dhan oo mu'miniintii oo dhan ah ulaa'ika kuwa sifada la soo sheegay lihi hum lmuttaquun waa kuwa ilaahay ka baqanaya weeye lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uun ay aladii yashaa'uunah kay doonaan baa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisuu ugu sugnaaday istiqraarkay ku tacalluqayaan oo lahum iyo cinda labaduba waxay ku wada tacalluqayaan istiqraarkay ku tacalluqayaan ay mustaqirun lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna cinda rabbihim rabbigood agtiisuu ugu sugnaaday dalika jazaau lmuxsiniin kaa la soo sheegay jazaa'u almuxsiniin kuwa samafalaya abaalmarintoodii lagu abaalmarinayey weeye liyukafira allaahu canhum ay axsanuu waa samafaleen liyukafira allaahu suu ilaahay uga masaxo uga baabi'iyo uga tirtiro canhum yaga xaggooda aswa'a aladii camiluu ay sayi'a aladii camiluuh kay sameeyeen noociisa xun suu ilaahay uga masaxo uga baabi'iyo wayajziyahum yasuu abaalmariyo ajrahum ajarkoodii uu ugu abaalmariyo biaxsani aladii kaanuu yacmaluun ay bixasani aladii kaanuu yacmaluunah kay ahaayeen qaar sameeyo noociisa wanaagsan suu ilaahay uga abaalmariyo ama tafdiilka loo daayo la yidhaha mubaaxaadkii baa la saaraya liyukafira allaahu canhum suu ilaahay uga masaxo xaggooda aswa'a aladii camiluu ee kay sameeyeen noociisa sii xun suu uga masaxo uga baabi'iyo oo makruuhii sayi'ba ha ahaado haddana waxay dembi ku qabaan ma aha saas aawadeed dembi baabi'inta waxay ugu baahan yihiin wixii dunuub ah laakiin wixii makruuhaat ah karaahatu tansiih ah ama khilaaful awla ah walow markaa inuu sayi' yahay oo xun yahayba ha lagu magacaabee dee markaa dhibaato kuma hayso markaa dembi looga qori maayo wayajziyahum yasuu ilaahay uga abaalmariyo ajrahum ajarkooda biaxsani aladii kaanuu yacmaluun kay ahaayeen qaar sameeyo noociisa wanaagga badan uga abaalmariyo waa xasanaadkoo dhan aswa aladii camiluuna waxaa looga jeedaa waa dunuubtoo dhan sakaa'iraha wa kabaa'iraha biaxsani aladii kaanuu yacmaluuna waxaa loo jeedaa xasanaadkoo dhan sikaaraha wa cidaamaha yacni kuwooda markaa waxa yaryar iyo kuwooda waaweynba waa soo geliyaan alaysa allaahu bikaafin cabdah alaysa allaahu ilaahay miyaanu ahayn waayahaye bikaafin mid kaafinaya cabdahu addoonkiisa mid kaafinaya oo ka daafacaya wax allo wixii markaa dhibaya miyaanu ahayn wa yukhawifuunaka wuxuu ilaahay kaafinayaa addoonkiisa walxaal yukhawifuunaka ay hum yukhawifuunaka ay ku cabsi gelinayaan biladiina kuwii ay kugu cabsi gelinayaan oo kugu bajinayaan min duunihi ilaahay sokadiisa ahaaday ay istaqaruu min duunih waman yudlil illaahu ku kastuu ilaahay baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaan min haad cid hanuunisaa uma sugnaan waman yahdi illaahu ku kastuu ilaahay hanuuniyo famaa lahu uma sugnaanin uma sugnaan alaysa allaahu ilaahay miyaanu ahayn bicasiizin mid markaa haalib oo gacan sarreeya miyaanu ahayn oo aan laga haalib noqonayn shay shabbahayoo la midina aanu jirin casiiskaasoo intiqaam aargoosi u saaxiiba waa yahay baa loo jeedaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu ilaahay kaafinayo addoonkiisa inuu ilaahay kaafinayo waxaa la akhriyay cabdahu iyo cibaadahu cabdahuna waxaa looga jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa looga jeedaa marka ilaahay waa kaafinayaa nebigiisa oo addoonkiisii ah ilaahay waa kaafinayaa oo bere iyo dhibaato oo dhan buu ka kaafinayaa ka celinaya ka dabbaaraya cibaadahu qiraa'a kaloo sabciya ah marka la akhriyo cibaadahu waxay noqonaysaa addoommadiisa miyaanu ilaahay kaafinayn waa qiraa'a sabciya addoommadiisaasna waxaa loo jeedaa nebiyada ilaahay oo dhan baa soo geliya culammada qaarkoodna waaba sii cammimayaanoo waxay leeyihiin cibaadahu marka la yidhaahdo qiraa'adaas waxaa looga jeedaa alambiyaa waalmu'minuun nebiyada iyo mu'miniinta loo jeedaa markaa saas aawadeed labada qiraa'a isma khilaafsana oo marka cabdahu la yidhaahdo markaana waxaa loo fasiri karaa in looga jeedo bimacnaa cibaadahu oo idaafada la idaafeeyo macrifo loo idaafeeyaa cumuumka laga qaadanaya cibaadahu haddii la akhriyo say waafaqaysaa intan ka dambaysa wa yukhawifuunaka biladiina min duunih yacni say waafaqaysaa marka cabdahu iyo cibaadahu labada qiraa'o labaduba waa laba qiraa'o xaq ah labaduna waa sugan yihiin wa yukhawifuunaka biladiina min duunih in khusuuska nebiga lala hadlayo calayhi salaatu wasalaam baa laga tilmaamaya waxay aqbali kartaa markaa jumla musta'nafa inay noqoto ayay aqbali kartaa xaal in laga dhigana culammadu waa ku fasireen markaa wejiga xaalnimadana fiican wuxuu kaafinayaa addoonkiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama wuxuu kaafinayaa addoommadiisa nebiyada ah yaga oo adiga ku bajinayo kugu cabsi gelinaya kuwa allaah ka sokeeya oo sharka asnaamtooda iyo aalihada ay caabudayaan allah sokadii ay kugu bajinayaan oo ay odhanayaan waxayo waxan bay kugu samayn doonaan sidan bay kuu geli doonaan musiibay kugu ridi doonaan iyo wax la mida macnaha tacmiimkaana fiican qiraa'ada cibaadahu oo in markaa nebiyada iyo mu'miniintuba soo gelayaan alambiyaa'u atbaacuhum inay soo gelayaan baa fiican takhwiifkaa waa sameeyaan dadka marka waxa weeye shirkiyaadka la imanaya qaar baa marka shirkiga loo diido laga reebo oo lagu yidhaahdo ashyaadaa sheegaysaan markaa ha u yeedhanin oo ha marka iyaga ha tuugin oo ha baryina allahoo keliya barya dadkan dhintaa baryaysaan iska daayiya marka la yidhaahdo waxay idin tarayaan ma jiro dhib iyo dheef ma hananayaan yacni marka sidaa lagu yidhaahdo ayay markaa cabsi gelinayaan dadkiio markaasay waxay odhanayaan waroy hadda seefta awliyadaa kugu dhici yaa saasay odhanayaan nebi ibraahim waatay cabsi geliyeen oo ashyaadii ay caabudayeenee asnaamta ahaa ay ku cabsi geliyeen asnaamtii ay caabudayeen bay ku bajiyeen oo ku cabsi geliyeen markaasuu wuxuu ugu jawaabay wa kayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna annakum ashraktum billahi maa lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun saan uga baqaa waxaa rabbi igu sharig yeesheen idinkoo aan idinku ka baqayn inaad rabbi shirki ula timaadeen aan ka baqayn walaa takhaafuuna annakum ashraktum billahi maa lam yunazil bihi calaykum sulطaana marka bajinta ay dadka ku bajinayaan oo ku xuuxinayaan ashyaaday markaa caabudayaan waa inaan markaa waxaa laga baqin waa in markaa la ogaadaa dhib iyo dheefta allah inuu hantiyo dhib iyo dheefta inuu allah hayo waxa ay sheegayaanna waxay markaa dhibi karaan inayna jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu u diray khaalid ibnu waliid si uu markaa cuze u soo dumiyo oo u soo baabi'iyo khaalid markuu cuze markaa meeshii lagu caabudi jiray tegey sadanadii waa bajiyeenoo waxay yidhahdeen war hoy ba'si daran bay leedahay oo cuze la yskuma taabto dhibaatadeedu aad bay u daran tahay ha u dhowaan dabeedna halkiibuu markaa waxaa ku burburiyey yaa oo dhirtii markaa waxa weeye markaa meeshaa ku sugnayd ee la caabudi jirayna googooyey wixii ka dhisnaana dumiyey waa ka soo noqday markuu ka soo noqdee nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu yidhi ordoo noqo yacanii weli waxba maad samaynoo waxbaa dhiman hadal macnihiisu saa u dhacay waa noqday wuxuu ugu tegey meeshii gabadh qaawanoo aan xabbad loo aqoon oo markaa ciidda sidaa isugu liqaysa timaheediina sii daysayoo ciidda intay qaaddo markaysaa iyo madaxa iskaga soo shubaysaa waa shaytaamaddii marka waxay meesha ka adeegaysa waayo ashyaadan meesha lagu caabudayo yacni shayaadiintu waa ka adeegayaan waxayna rabaan dadku markaa shirkiga iyo gaalnimada iyo xumaanta inay ku sugnaadaan bay rabaan shayaadiintu marka iyagaa ficillada qaar samaynaya adeegyada qaarkoodna u adeegaya rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagnaa ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ilaa maa shaaa allah markaasaa khaalid waa dilay khaalid saasuu markaa ku dilay isagoo le yacizu kufraanaki laa subxaanaki inii ra'aytu allaha qad ahaanaki hadalladaa isagoo le ilaahay wuxuu inoo sheegayaa cidda uu ilaahay baadiyeeyo cid hanuuninaysa ayna jirin ilaahay inuu cidduu doono baadiyeeyo cidduu doonana hanuuniyo ayaa laga qaadanaya taasna waxaa ku sugan qadarkii in la sugayaa ku sugan waa isbaatu alqadar waxaa ku sugan qolada qadarka diidaysa aayaadkan inay diidayaan oo radinayaan oo warkooda ay burinayaan ayaa laga qaadanaya allah wuxuu yidhi alaysa allaahu ilaahay miyaanu ahayn bikaafin cabdah mid kaafinaya addoonkiisa miyaanu ahayn waa yahay baa loo jeedaa yacani laba nafiyaa meesha kulmay haddii la yidhaahdo istifaamku waa istifaam waa linnafyi waa istifaam inkaar ah waxaa loo jeedaa hamzada ayaa waxay leedahay macno nafyi ay leedahay oo shibhu nafyaa ku sugan hamzadii istifaamkii waxaa ku jira shibhu nafyi nafyina markuu nafyi la kulmo nafyu nafyi isbaatun shay la nafiyey oo la diiday marka la sii diido wuxuu noqonayaa isbaat sugis alaysa allaahu ilaahay ma aha miya waa yahay baa loo jeedaa bikaafin cabdah mid kaafinaya addoonkiis waa yahay baa laga tilmaamaya istifaamkanoo kale mar waxay yidhahaan culammadu waa istifaam liltaqriir marna waxay waa lilinkaar laakiin macnaha labada macne waa isla midkii almu'addaa waaxid ma'aalu lmacnayayni waaxidun labada macne isku waxbay u noqonayaan haddii laha waa litaqriir waxaa loo jeedaa maa bacda nafyi baa taqriir ah nafyiga waxa ka dambeeyaa taqriir ahoo sugisa allaahu kaafin cabdah haddii la yidhaahdo waa markaa lilinkaar waxaa laga tilmaamayaa nafyigii baa nafyi galay laba nafyi markay kulmaanna waxay noqonaysaa nafyu nafyi isbaatun shay la nafiyey haddii lasii nafyo lasii diido wuxuu noqonayaa musbat wax la sugay kaannahu in la yidhi ilaahay bikaafin cabdahu midaan ahayn addoonkiisa mid kaafinaya midaan ahayn ilaahay ma ahee mid kaafinayuu yahay baa macnuhu u dhacaya labadii nafyi inay saasoo kale isugu dhaceen calaa kulli xaal macnuhu wuxuu u dhacayaa ilahay addoonkiisa waa kaafinaya alaysa allaahu ilaahay miyaanu ahayn bikaafin cabdahu mid addoonkiisa kaafinaya waa yahay baa loo jeedaa wa yukhawifuunaka wuxuu addoonkiisa kaafinayaa walxaal yukhawifuunaka ay hum yukhawifuunak waawga waawulxaal marka loo fasiro waxay noqonaysaa jumlada in laga dhigo jumla ismiya oo marka hum la qadaro waayo ficil mudaaric oo musbat ah hadduu xaal dhaco waawulxaal lama geliyo sida macruufka wa yukhawifuunaka wuxuu allah kaafinayaa addoonkiisa ama kaafinayaa addoommadiisa walxaal hum yacni iyagu gaaladu yukhawifuunaka ay ku cabsi gelinayaan biladiina kuwii ay kugu cabsi gelinayaan min duunih ay istaqaruu min duunih ilahay sokadii sugnaaday waa ashyaada ilaahay sokadii caabudayay waman yudlil illaahu ku kastuu ilaahay baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin min haade mid hanuuniya uma sugnaanin waman yahdi illaahu ku kastuu ilaahay hanuuniyo famaa lahu uma sugnaanin min mudil mid baadiyeeya uma sugnaan alaysa allaahu ilaahay ma aha miya bicasiizin mid markaa haaliba oo gacan sarreeyaan laga haalib noqon oo diintiqaam aargoosi u saaxiiba casiiskaasoo diintiqaam aargoosi u saaxiiba walain sa'altahum ilaahay baan ku dhaartay haddaad weyddiiso man khalaqa asamaawaati yaa abuuray cidharka waalarda dhulka yaa abuuray layaquulunna waxay odhanayaan oo odhanayaan o odhanayaan allaahu ilaahay baa abuuray ay allaahu khalaq qul waxaad tidhahdaa afara'aytum iga warrama maa tadcuuna min duuni illaah kuwa caabudaysaan ilaahay sokadii ama maa tadcuuna kuwaa baryaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadii aa baryaysaan in araadaniya allaahu bidurin hal hunna kaashifaatu durrih in araadaniya allaahu hadduu ilaahay ila doono bidurin bidurin wax dhibaato ah hadduu ila doono hal hunna kaashifaatu durrih hal hunna ma yihiin kaashifaatu durrih qaar faydaaya dhibaatada ilaahay kaashifaatu durrih ma yihiin qaar faydaya dhibta uu allaah ila doonay qaar iga faydaya ma yihiin oo ama si dhammaystiran iiga qaadaya oo iiga faydaya ama si waxa weeye aan dhammaystirnayn iiga faydaya sida inay iga khafiifiyaan min xaalin ilaa xaal aw araadanii ama hadduu ilaahay ila doono biraxmatin naxariis uu ila doono hal hunna mumsikaatu raxmati ma yihiin qaar naxariista ilaahay iga qabanaya oo iga celinaya ma yihiin oo iga dabbaalaya maya qul waxaad tidhahdaa xasbiya allah kaafigaygu waa allaahoo qudha cid kaloo i kaafinaysaa ma jirto calayhi yatawakkalu lmutawakkiluun allaahoo qudha ayay tala saaranayaan kuwa tala saaranaya bimacnaa ay tahay inay tala saartaan qul waxaad tidhahdaa yaa qawmi tolkayow icmaluu camalfala calaa makaanatikum xaaladdiinna ku camalfala innii caamilun anigu waa camalfalayaa ay calaa makaanatii baa macnuhu dhacaya anna xaaladdaydaan ku camalfalaya idinkuna xaaladdiinna ku camalfala diintiinna ku camalfala anna diintaydaan ku camalfalaya fa sawfa taclamuun wakhti dambe idin garan doontaan man ya'tiihi kuu u yimaado mantaasi waa mawsuul waa ismi mawsuul cadaabun cadaab u yimaado cadaabun cadaab u yimaado cadaabkaasoo yukhsiihi dullaynaya wayaxillu calayhi yo kuu ku soo degaayo cadaabun cadaab ku soo degaayo cadaabkaasoo muqiimun joogto oo daa'ima yacnii dib bay idinka garan doontaan ar dambay idin garan doontaan wakhti dambe idin garan doontaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inay gaaladii carbeedqirayeen inuu ilaahay isagu cidharkiiyo dhulka abuuray haddana maca daalika ay cibaadaadkii cid kale ula imanayeen markaasaa xujadii lagu oogayaa oo laleeyahay hadduu ilaahay dhibaato ila doono dhibaatada ilaahay ila doonay ma iga baajin karaan ma iga faydi karaanoo ma iga qaadi karaan ma iga fudaydin karaan maya hadduu naxariis ila doono naxariista ma iga celin karaan oo ma iga dabbaali karaan maya haddaba maxaa iyaga loo caabudayaa idan waxa weeye marka waxay dhib iyo dheef leeyihiin midna ma jirto wuxuu rabbi ila doonana markaa igama baajin karaan dee allah oo keliya maa la ysku xidho waxaad tidhahdaa kaafigaygu waa allaah oo qura yacanii cid kale oo ay kaafinaysaa ma jirto allah oo qura inay tala saaranaya cidda tala saaranaysa bimacnaa mu'miniintu allah oo quray tala saaranaya ahluliimaanku allah oo quray tala saaranaya amwaad ma tala saaranayaan sheekh hebel iyo sheekh fulaan iyo sheekh callaan ma tala saaranayaan oo iskuma hallaynayaan ee cidday tala saaranayaan ee cuskanayaan waa allah oo qura tawakulku waa maxay waa asiqatu billaah walictimaadu calayh waa in allah waxa weeye markaa lagu kalsoonaado allahna la cuskado fii xusuuli almatluub wa dafci almakruuh waxa markaa la rabo inuu ku xasilaad hesho iyo waxa markaa aad ka baqayso ee aad karaahiyaysanayso baajinta lagaa baajinayo inaad allah u cuskato u tala saarato wey maca alakhdi bilasbaabi almashruucati aw ilmubaaxa iyadoo lala qabo asbaabta la sharciyeeyey oo ama la waajibiyey ama la sunneeyey ama asbaabta la banneeyee mubaaxa ah iyadoo lala imanayo asbaab xaaraana lalama imanayo marka asbaabta in laga tago ma aha tawakulka waxaa ka mida in asbaabta sharciga la qaato ama asbaabta bannaan la qaato ayaa ka mida icqilha wa tawakkal ninkii nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam yidhi miyaan hasha xidhaa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam icqilhaa fatawakkal xidhna haddana xadhigga ha tala saarane allah tala saaro marka asbaabtii in la qaataa laga qaadanaya asbaabta in la qaataa waa muhim dadka qaarkood bay ku qalloocatay tawakulkiioo waxay moodayaan asbaabta in laga tagaa inay tawakulka ay ka mid tahay wa hada khalad waa arrin khalada shareecadu waxayna amraysaa asbaabta in lala yimaado wakhuduu xidrakum saw ilaahay ma odhan iminka xanuunnada faafa ee hadda xanuunka wakhtiyada la sheegaya karoonaha marka dadka qaarkood la yidhahdo asbaabta qaata oo waxaweeye ka taxadira marka oo ka fogaada qofka xanuunka qaba oo iska ilaaliya oo waxaweye asbaabta uu ku gudbo iska ilaaliya oo difaacyada marka waxyaalaha a markaa la kaalaya yacni tartiibaadkaa la yimaada marka la yidhahdo waxay ku leeyahy allah baanu ku kalsoonnay yaa ta noocaasi sax maaha kalsoonnida allah lagu kalsoon yahay asbaabta shareecadu oggoshahay in laga tago keensan maayo nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yalbasu la'mata alxarb dirica dagaalkuu xidhan jiray allahna waa tala saaranayay wuxua sayid almutawakkiliin addamaarta ilaahay muxuu yihi khuduu xidrakum digtoonnidiinna qaata gaaladii in laga digtoonadaa la sheegay haddana tawakulkii waa lala imanaya waacidduu lahum ma istatactum min quwati wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum icdaadkii in lala yimaado waxay ka mid tahay asbaabtii wey allah wuxuu inoo sheegay maryamo in lala hadlay oo lagu yidhi markaa waxa weeye geedka ruux fanaadaaha min taxtiha anlaa taxzanii qad jacala rabbuki taxtaki sariya wahuzzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya lama odhan adigoo iska fadhiyay kuu soo daadanaysa ruux baa leeyahy ruux culammadu maxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya isbaatu sababiya sababnimada in la sugayo sababtii in la sugayaa laga qaadanaya shaacir baa macnaha qaato wuxuu yidhi alam tara ana allaaha awxaa limaryamin wahuzzii ilayki aljidca yasaaqad irutab miyaanad ogayn inuu ilaahay maryame u waxyooday geed timireedka ruux waxa uu ku soo daadanaya rutab baa ku soo daadanaya wuxuu yidhi walow shaa axna aljidca min hayri hazihi hadduu doono min hayri hazihana waa loo soo naqliyaa walow shaa axna aljidca min hayri hazihi ilayha walaakin kullu shayin lahu sabab hadduu dooni lahaa geed timireedka waa u soo markaa waxa weeye qalloocin lahaa yacani waa u soo daadin lahaa buu uga jeedaa ha yeeshee shay walba wuxuu markaa ilaahay u yeelay sabab buu yeelay walaakin ilayha walaakin kullu shayin lahu sabab calaa kulli xaal tawakulka waxaa loo baahan yahay in asbaabta lala yimaado shareecadu oggoshahay baa loo baahan yahay oo aan asbaabta laga tegin allah wuxuu uhi wala in sa'altahum ilaahay baan ku dhaartay haddaad weydiiso mushrikiilcarab gaalada carbeed man khalaqa asamaawaati waalarda yaa abuuray cidharkiiyo dhulka layaquulunna waxay odhanayaan oo odhanayaan oo odhanayaan allaahu allah baa abuuray ay allahu khalaq assu'aalu mucaadun fi ljawaab su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey marka allaahu waxay noqonaysaa jumla mufiida waxayna ku noqonaysaa hadalka ku sugan su'aasha in la soo celinayo halkanna markaa uu ku dhacayo taasaa qariino u ah marka waxa qadaran oo la xadfay khalaqa wa xadfu maa yuclamu jaa'izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakuma qul waxaad tidhahdaa afara'aytum iiga warrama maa tadcuuna ay aladiina tadcuunahum kuwaa baryaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadii aa baryaysaan calay allah sokadii markaa ahaadeen aa baryaysaan in araadaniya allaahu bidurrin in araadaniya allaahu hadduu ilaahay ila doono bidurrin dhibaato ila doono hal hunna ma yihiin kaashifaatu durrih hal hunna kaashifaatu durrih iyagu ma yihiin qaar dhibaatada ilaahay ila doonay iga faydaya ma yihiin aw araadanii ama uu ilaahay ila doono ama hadduu ilaahay ila doono biraxmati naxariis ila doono hal hunna ma yihiin iyagu mumsikaatu raxmati qaar naxariista ilaahay qabanayo dabbaalaya ma yihiin qiraa'a kale waxaa la akhriya kaashifaatun durrahu iyo mumsikaatun raxmatahu macnaa hanna waa isku midkii oo idaafada waxaa loo keenay litakfiif takfiifu lafdin baa looga jeediyey qul waxaad tidhahdaa xasbi allah kaafigaygu waa allaho qura khabarkii baa la soo hormariyey xasri buu faa'iidaynayaa waayo mubtadihi waa allah oo haddii la yidhahdo waa laba macrifee maxaa loo odhanayaa khabarkii baa horreeya maa la yidhahdo mubtadihi baaba horreeya waxaa laga jawaabaya culammadu waxay yidhahdeen laba macrifo hadday kulmaan siday u kala macrifo badan yihiin ayaa ka macrifada badan baa laga dhigayaa mubtadihii ka laga macrifanimada badan yahayna waxaa laga dhigaya khabarkii allahna waa acrafu almacaarif khabarkii haddii la qadimo taqdiimkaasina taqdiim jaa'iza uu yahay wuxuu faa'idaynaya xasri taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra taqdiim jaa'iza waxaynu leenahay taqdiim waajibaa jira oo ay keensatay inuu khabarku marka horeba leeyahay sadaarat alkalaam kaasoo kale xasri laga qaadan maayo culammada qaarkood ay tilmaameen qul waxaa tahay xasbi allah kaafigaygu waa allaho qura cid kaloo i kaafinaysaa ma jirto calayhi yatawakkal almutawakkiluun allaho qura ayay tala saaranayaan kuwa tala saaranaya qul waxaad tidhaahdaa yaa qawmi tolkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladdiinna ku camal fala innii anigu caamilun waa camal falaya ay calaa makaanatii aniguna xaaladdaydaan ku camalfalayaa iyo diinkaygaan ku camalfalaya fa sawfa taclamuun wakhti dambe idin garan doontaan man ya'tiihi kuu u yimaado cadaabun cadaab u yimaado cadaabkaasoo yukhsiihi dullaynayaa kuu u yimaado wakhti dambe idin garan doontaan wayaxillu calayhi uu ku soo dego korkiisa cadaabun cadaab ku soo dego cadaabkaasoo muqiimun joogto oo daa'ima ma aniga cadaabku igu soo degi doonaa mise idinku idinku soo degi doonaa dib baa ka garan doontaan taas cadaabun yukhsiihi waxaa loo jeedaa adduunyada dullaynaya gaajo lagu sallidiyaa seef lagu sallidiyaa ciqaab kale ku dhacya wayaxillu calayhi cadaabun muqiim wa cadaabu alaakhira erayga xalla xalla mar waxaa loo jeedaa sakana waa dege marna xalla waxaa loo isticmaalaa xalaal buu noqda marna xalla waxaa loo isticmaalaa guntintii buu fura marna xalla waxaa loo isticmaalaa cadaabkaas soo degay waa afar macnoo kala duwan sheekhi shanqidiga waa ki yidhi albaytu xalla bihi wa xalla cuqdatahu guriga ayaan degay iyo guntintii baan furay bidammi aatiihima mudaariceedu wuxuu ku imanayaa dammo oo waa xalla yaxullu ayaa la odhanaya waksir khilaafa xarum xarumata kulli diga'ana kasriyo xalla yaxillu dhe xalaal buu noqday mudaariceedu waa yaxillu keli ah yaxullu ma laha wa xalla daynu wa fii xalla alcadaabu bihi wajhaani qad ruwiya canman madaa waqadum dayn baa yacnii xaalli noqday oo xuluulu dayn baa yimi oo wakhtigiisii ammintii loo qabtay daynka ayaa la gaadhay xaalli buu noqday iyo wa fii xalla alcadaabu bihi iyo cadaab baa soo degay wajhaani qad ruwiya canman madaa waqadum laba weji baa lagu soo wariyey yaxullu iyo yaxillu baa labaduba bannaan yihiin waa kasaa odhanaya ha yeeshe waxaa markaa nadar ku sugan yahay guriga ayuu degey inuu markaa dammo keliya u sheegay saxduna waxay tahay sida qaamuuskuba sheegaayo guriga ayuu degay xalla iyo xullu iyo yaxillu labadaba waa la yidhahdaa saas aawadee ibnu maalik bayduu leeyahay baa labadaba ku sheegaya qaamuuskuna waaba sheegaya labada wejiba oo wuxuu ibnu maalik yidhi mudaaricu xallagsir wadumma idaa aataa bimacna nuzuul ifham wa kun muta'ammila mudaaricu xallagsir wadumma idaa aataa bimacna nuzuul ifham wa kun muta'ammila mudaarica xalla kasre iyo dammo labadaba mudaariceeda ku keen hadday bimacna nuzuul tahay waxa waa degey hadday tahay ifham wa kun muta'ammila marka mawduuca ku saabsan cadaabka mawaadicda qaarkooda qur'aanka ka mida labadaba la akhriyey oo labadaba ku soo aroray allah wuxuu yidhi innaa anzalnaa calayka alkitaaba linnaasi bilxaq innaa anzalnaa annagu waa soo dejinnay calayka alkitaaba korkaaga waxaanu ku soo dejinnay alkitaaba kitaabkaannu ku soo rognay nebi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam linnaasi dadkaannu u soo dejinnay dadka aawadood baan u soo rognay bilxaqi xaalu xaq ku dheehan yaannu soo dejinnay kitaabka faman ihtadaa ku kastoo hanuuna oo kitaabkaa ku hanuunaa falinafsih naftiisuu u sugnaaday oo isagunbuu anfacayaa hanuunkaas hanuunistaasi isagunbay anfacaysa waman dalla ku kastoo baadiyooba fa innamaa yadillu calayha yacnii isagu markaa waxa weye waa lumayaayoo dhibaatada baadidu korkiisuunbay ku sugnaanaysaa isagun bay dhibaysaa wamaa anta calayhim biwakiil wamaa anta adigu ma tihid calayhim biwakiil korkooda mid lagu xil saaray oo lagu wakiishay ma tihid ilaahay wuxuu inoo sheegayaa qur'aanka inuu soo dejiyey qur'aankana dadka loo soo rogay si ay u rumeeyaan oo ugu camalfalaan oo u raacaan ayaa loogu soo dejiyey xaq baana qur'aanka ku sugnaa xikmad xaqana waa loo soo dejiyey bilxaqi haddii la yidhahdo ba'du waa mulaabasa waxay noqonaysaa xaq xaaluu ku dheehayaa loo soo dejiyey ama bilxaqi ay bisababi ilxaq baa loo soo rogay kii hanuunaa hanuunistaasi naftiisunbay anfacaysaa yacni ilaahay waxba tari maayo kii lumaa dhibaatada lumitaankuna isagu muu markaa dhibayaa innaa anzalnaa annagu waa soo dejinnay buu allah yidhi calayka korkaagaan ku soo rognay nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam alkitaaba kitaabka ayaannu ku soo dejinnay linnaasi dadka aawadood baannu u soo dejinnay bilxaqi xaaluu xaq ku dheehan yahay baannu kitaabka soo rognoo soo dejinnay faman ihtadaa ku kastoo hanuuna falinafsi ay fa huwa ay fa nafcu ihtidaa'ihi damiir baa markaa la qadaraya oo fa'da dabadeed mubtadaha in la xadfaa waa haalib si badan bay u dhacdaa si badan bay u dhacdaa marka fa huwa ayuu noqonaya ihtidaaguu noqonaya nafciyo mudaafana sii qadar ay fa nafcu ihtidaa'ihi hanuunkiisuu hanuunaayo waxtarkiisa uu waxtaraya oo anfacaya linafsihi naftiisunbuu u sugnaaday waman dalla ku kastoo baadiyooba fa innamaa yadillu calayha yacni waa baadiyoobayaa oo bimacnaa ay fa inna wabaala dalaalihi calayha yacnii dhibta uu leeyahay baadidaasi naftaa korkeedunbay ahaato isagunbay dhibaysaa ilahay waxba yeeli maayo ilaahay waxba yeeli maayo wamaa anta calayhim biwakiil adigu ma tihid korkooda mid lagu xil saaro lagu wakiishay ma tihid ee bes inaad gaadhsiiso shareecada ayaa lagu diray allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha allahu ilaahay yatawafaa waa oofsanayaa alanfusa nafaha ayuu oofsanayaa dilayaa xiina mawtihaa markay dhimanayso oo geeriyoonayso waalatii lam tamut fii manaamiha ay wayatawafa alanfusa alatii lam tamut wuxuu oofsanayaa nafihii allatii taasoo lam tamut aan dhimannin fii manaamiha hurdadeeda gudaheedu ku oofsanayaa naftaa ku qabanaya fa yumsiku alatii qadaa calayha almowt fa yumsiku waa haynayaa allatii tii alanfusa alatii nafihii tii ayuu haynayaa qadaa calayha almowt geerida uu ku xukumay ayuu markaa haynaya oo iyagama soo diray wa yursilu alukhraa waa soo dirayaa kuwa kalena ilaa ajalin muddo intii ka ahaataa la soo dirayaa ajalkaasoo musamman ilaahay agtiisa ka magacaaban wa yursilu alanfusa alukhraa baa macnuhu dhacaya mancuudkii baa la xadfay la sifeeyihii baa la xadfay inna fii daalika madkuurka la soo sheegay waxaa ku sugnaaday la'aayaatin aayado aayadahaasoo liqawmin qowm u sugnaaday dad u sugnaaday dadkaasoo yatafakkaruuna fakaraya ama istiqraarka lagu tacalluq siiyo inna fii daalika kaas waxaa ku sugnaaday la'aayaatin aayado liqawmin qowm bay ugu sugnaadeen marka waxay noqonaysaa labada jaarba in istiqraarku ku camal falayo oo istiqraarka labaduba ay ku wada tacalluqayaan qowmkaasoo yatafakkaruuna fakaraya am ittakhaduu bal attakhaduu ka soo guurtaase miyay yeesheen min duuni illahi ilaahay sokadii shufacaa'a qaar shafeeca qaadaya miyay yeesheen oo samaysteen oo ictiqaadiyeen qul waxaad tidhahdaa awalow kaanuu laa yamlikuuna shay'an walaa yacqiluun ay an yatakhiduunahum shufacaa miyay shufaca ka yeelanayaan walow kaanuu haddayba yihiin laa yamlikuuna shay'an qaaran waxba hananayn oo waxay mulkinayaan ayna jirin walaa yacqiluun aan waxna fahmayn oo waxna garanaynin miyay ka yeelanayaan markaa shufaca ka dhiganayaan qul waxaad tidhahda lilaahi ilaahay oo quluu u sugnaaday alshafaacatu shafaacadu jamiican xaalay dhammaanteed tahay ilaahay bay u sugnaatay lahu mulku asamaawaati ilaahay oo qura waxaa u sugnaaday cirarka yeelashadooda waalardi iyo dhulka yeelashadiisa cidinlama leh cidina lama wadaagto umma ilayhi turjacuun intaa dabadeedna xagga ilaahay baa laydin celinayaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu nafaha markaa addoommada qabanayo oo oofsanayo laba tawafi baa jira midna waa ka hurdada uwa qabasho aan dhammaystirnayn midna waa ka geerida uwa qabasho dhammaystiran labadaba waa la qabanayaa nafaha labadaba tawafi baa lagu ilaaqay labadaba tawafi ayaa lagu ilaaqay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha marka labada waxa laga dhexaysiiyey labada mid walba tawafi inuu ku dhacayo ayaa laynoo sheegay wa huwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar ilahay waa ka idin oofsanaya habeenka gudihiis marka tawafigii midna waa kaamilo waa dhammaystiran yahay oo naftii marka waxa waa marka geerida la qabanayo midna waa tawafi iyo oofsasho aan dhammaystirnayn oo naftii waxaweye si waa u joogtaa sina waa loo qabtay yacni tasarufkii baa laga qabtay iyo waxa weeye markaa waxa weyaan yacni dhaqdhaqaaqii iyo garashadii yani waa neefsanaya qofkii waa dhaqdhaqaaqaya waa isrogrogayaa haddana waxa weeye markaa garashadiisi iyo tamyiizkiisi ma joogo xaaladdan sibuu markaa u daboolay garashadiisii dabool baa saaran marka waxa markaa hareerihiisa ka dhacaya kama warqabo ma oga markaa sibaa markaa naftii loo qabtay sina waa u joogtaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen laba nafoodoo kala duwan weeyo midna waxa weeye waxaa la qabtaa marka geerida midna waxaa la qabtaa marka hurdada oo midna nafsi tamyiiz baa la yidhahdaa naftii markaa tamyiizka midna waxaa la yidhaahdaa waa tii tasarufka ayaa la yidhahdaa mid waxa weeye waa naftii markaa tamyiizka iyo garashada iyo caqliga midna waxa weeye waa tii markaa dhaqdhaqaaqa iyo neefsiga culamada qaar baa saa yidhi laakiin wejigaasi sax maaha sida saxdii waxay tahay siday culamada qaarkood ay sheegeen saaxibulxaashiyana uu ka soo naqlinaya culamada qaarkood inay yidhaahdeen nafta la qabanaya waa isku mid qura laakiin sida loo qabanaya kala duwan oo midna waxa weeye waxaa laga xabisayaa yacni tasarufkii inay tasarufto oo waxa weeye sidii wax la qabtoo kaley tahay waana la soo daayo waa la soo diraya midna si dhammaystiran baa loo qabtaa lamana soo diro sida fiican waa saas yadaa weeye ee naftu mid qura weeye culammadii salafka waxaa laga soo naqliyey qaarkood inay yidhaahdeen dadku markay seexdaan nafahooda iyo nafihii markaa dadkii dhintay baa isu imanaya wakhtiyada qaarkood dabeedna markaasay markaa kulmayaan marka dambaa waxa weeye lasoo kala daynayaayo kuwii marka waxawe noolaa ee weli aan dhiman baa nafahoodii lasoo diraya kuwa kalena markaysa waxaa laqbanaya macnaha caynkaasna waxaa laga soo naqliyey taabiciinta qaarkood inay saa yidhaahdeen ayaa laga sheegay calaa kulli xaal xadiis waatii ku soo aroortay annawmu akhulmowt ahlu jannati laa yanaamuun hurdadu waa geerida walaasheed waa geeri yar ahlu jannuhu ma seexdaan ahlu jannuhu ma seexdaan aayadda waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a dadka dhintay nafahooda inaan adduunyada loo soo dirayn fa yumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursil ukhraa ilaa ajalin musammaa dadka qaarkood baa waxay aaminsan yihiin arwaaxda nebiyada iyo arwaaxda mu'miniinta iyo arwaaxda awliyadu adduunyada inay wareegayaan oo adduunyada loo soo diro ama wakhtiyada qaarkood xilliyada qaar yimaadaan ama adduunyada ay iska dawaafaan ashyaa noocaasay dadka qaarkood aaminsan yihiin laakiin warka noocaasi waa waraan jirin waa waxaan saxiix ahayn fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu alukhraa ilaa ajalin musammaa tuu geerida ku xukumay waa haynayaa lama soo dirayo taqsiim baa lagu sameeyey qaybta kalea la soo diraya sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa nafaha markaa dadka dhintay adduunyada inayna dawaafayn adduunyadana wareegay ee waxay yihiin qaar markaa waa mumsaka imaa munacama wa imaa mucadaba waxaa jira hadal culammada qaarkood ay u nisbeeyeen imaam maalik inuu yidhi oo inuu yidhi waxa weeye markaa way wareegtaa marka asarka sidaa sheegayaa deliil looma sheegin mana sheegin meeshay wareegtaa ma adduunyada mise waxa weeye jannada gudaheeday wareegtaa addiladuna waxay inoo sheegaysaa jannada gudaheeda inay ku sugan tahay arwaaxda mu'miniintu adduunyaday wareegtaa laynaguma odhan arwaaxu shuhadaa'i fii xawaasili dayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at min addunya lama odhan min alardi lama odhan min aljannati waa xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam adduunyada dawaaftaa lama odhan arwaaxda nebiyada xataa laynaguma odhan adduunyaday wareegtaa yaa dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin nebiga naftiisu yacnii adduunyaday wareegaysaayoo meel kastoo laga sallinaya isagaa xaadiraya dee sidaa inooma sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu nebigu yidhi nebigu wuxuu yidhi inna lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi alardi yuballiguunii can ummati asalaam ya ilaahay waxaa u sugnaatay malaa'iga arlada wareegta oo ummaddayda iga soo gaadhsiinaysa salaamta ma odhan aniga binafsii og oo marka waxa weeye maqlaya oo xaadiraya oo joogaya nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam waa laydin soo gaadhsiinayaa buu yidhi marka malaa'ig baa wareegaysee arwaaxda nebiyadu inay wareegayso arlada ma aha allahu ilaahay yatawafaa waa oofsanaya alanfusa nafihii buu oofsanaya xiina mowtiha goortay geeriyoonayso ayuu oofsanayaa naftaa qabanaya wallatii ay waalanfusa alatii wuxuu kala oofsanayaa nafihii allatii taasoo lam tamut aan dhimannin fii manaamihaa hurdadeeda gudaheedu ku oofsanayaa oo ku qabanayaa waa nooc markaa wafaat ah laakiin wafaatkii dhammayska tirnaa iyo qabashadii dhammayska tirnayd maaha fa yumsiku waa haynayaa oo waa qabanayaa waa haynayaa allatii alanfus alatii qadaa calayha almowt nafihii uu geerida ku xukumay yacnii waa haynayaa ilaahay waa haynayaa ilaahay oo iyagama soo daynayo allatii tii buu markaa haynayaa qadaa calayha almowt alanfus alatii qadaa calayha almowt uu geerida ku xukumay yacnii dadkii dhintay nafahoodii waa haynaya wa yursilu alukhraa waa soo diraya alanfusa nafiha alukhraa kalena waa soo dirayaa waa kuwii geerida weli aan lagu xukumin ee ajashi wax u baaqi tahay wuxuu soo dirayaa ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo ajalkaasoo musaman ilahay agtiisa ka magacaaban inna fii daalika madkuurka la soo sheegay waxaa ku sugan la aayaatin aayado waxay ugu sugan tahay liqawmin dad bay ugu sugan tahay yatafakkaruuna fakeraya waxaana loo baahan yahay aayaadka ilahay in laga fekero lagu tadabburo loo fiirsado waxaa kaloo loo baahan yahay makhluuqaadka ilahayna in laga fekero tafakkaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fi illaah ilahay makhluuqaadkiisa ka fekera allah daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo qaabka yihiin ha ka fekerina allah ha ka fekerine makhluuqaadka ilahay ka fekera wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk